bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo ee raadiyo isnaay waa arbaco ay taariikhdu ku beegan tahay lixda bisha koowaad ee janawari sannadda laba kun kow iyo labaatan qodobada aad caawa warka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a in ka badan saddex iyo toban carruur ah oo uu cudurka shubanbiyoodka ku soo ritay tuulooyin hoos taga degmada mahadaay ee gobolkani shabeellaha dhexe beeralayda tuulada maandheere oo walaac ka muujiyey cayayaanno baabi'inaya dalagyadii u beernaa qaar ka mid a ganacsatada magaalada jawaar oo ka hadlay doorkooda ku aadan dayactirka waddooyinka burbursan ee magaalada jawaar ganacsatada shidaalka ku iibiya suuqyada magaalada jawaar oo ka hadlay saamaynta ay fatahaadaha ku yeesheen ganacsigooda qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka kenya oo bannaanbax cabashaha ka dhigay maanta gudaha xirada ifo ee dalkaasi kenya xubinta sarrifka iyo suuqyada ayaad sidoo kale warka ku maqli doontaan akhbaaraadka dibadda aad caawa warka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah khubarada w h o ee baaraysa asalka covid nneteen oo loo diiday inay galaan dalka shiinaha
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa shaacisay in caabuqsidaha koronafirus sidoo kalena loo yaqaano covid toban iyo sagaal uu yahay khatar caafimaad oo caalami ah koronafirus waa fayrus ku dhaca neefmareenka kaasoo si fudud ugu gudbi kara xiriirka dhow qaad tallaabooyinka soo socda maalin walba si aad isaga ilaaliso faafitaanka dhammaan cudurrada ku dhaca neefmareenka ku dhaq gacmahaaga saabuun iyo biyo mar kasta ku dabool afka iyo sankaba tiish marka aad qufacaysa iyo marka aad hindhisayso ku rid tiishka weelka qashinka oo xidhan iskana dhaq gacmahaaga ha taaban indhahaaga sankaaga iyo afkaagaba si joogtaa u nadiifi oogooyinka inta badan la taabto ka fogow inaad xidhiir dhow la yeelato dadka xanuunsan joog gurigaaga haddii uu cudurka kugu dhaco la soco inaad leedahay calaamadahan sida qandho qufac iyo neefsiga oo adkaada haddii aad isku aragta astaamahan caafimaad raadsa kaalmo caafimaad oo degdeg ah xusuusnow qaybtaada ayaad ka qaadan kartaa yareynta halista qaadista xanuunka koronafirus xogtan waxaa idiin soo gudbinaysa hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal warka waxaa soo saaray cusmaan cabdalla cusmaan anigoo cabdiwahaab cadow maxamuud ahna waan idinla socodsiin doonaa kusoo dhowaada warkaasi oo dhan in ka badan saddex iyo toban carruur ah ayaa cudurka shubanbiyoodka waxa uu ku soo ritay tuulooyin hoos taga degmada mahadaay ee gobolkani shabeellaha dhexe wariyaha iyaga cabdiweli axmed tilowli ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaya
buule axmed cigow oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada mahadaay ee gobolkani shabeellaha dhexe ayaa laga soo sheegayaa inuu ka dilaacay cudurka shubanbiyoodka kaawo in ka badan saddex iyo toban carruur ah kusoo ritay tuuladaasi ibraahim khaliif oo ah guddoomiyaha buulada oo la hadlay idaacadda isnaay ayaa sheegay in cudurka shubanbiyoodka uu yimid kadib markii dadka ay isticmaaleen biyo wasaqaysan waxaa jira xaafimaddaro xaggeeda xaafimaddarana waxaa ka mid ah quraaliyaa bilowday biyo xumo oo jirta ceelal ma qabaan nadaafadana waa jirtaa shubanbiyoodna waa bilowday ruux hayaan oo xagta hadda u bilowday waa gartay caruurta u badan caruurta aad u saameeyo caruurta aad u saameeyo biyaha oo aad nadaafadooda aad u fiicneen ilaa sida ay kaba caruur mahadeena ugu dhow mahadeena taxanamaan aniga goob caasimad oo oo rug ajuulayana ma laha marka jidxumana waa sii jirta laakiin hadda oraxeeda bilowday biyihii webiga oo oo dhinagiisa isbedelay wixii biyihii fatahaadidii wasaqyadii biyaha reeban waxyaalahaasiis waay mahal banaanka kusoo cabaayo biyaha wasaqa ah ceel fiican oo biyo laga caban dunida ma laha laba iyo saddex waa jira inta kale mahadeen lala taxaali maya maya maya goob caafimaad ma laha faleebooyin oo hore loogu yaalay kuwaasaan kusii taxaalinayn si goob caafimaad ka gaalaan sidoo kale ibraahim ayaa tilmaamay in xaaladda carruurta ay tahay mid soo hagaagayso balse ay u baahan yihiin in garab istaag loo muujiyo wuxuuna baaq u jeediyey wasaaradda caafimaadka hirshabeelle wallaahi hadda xaaladda caafimaad waa iska fiican tahay laakiinse waxay u baahan yihiin gacan qabashi in nadaafad darada ka jirta ceelo la-aanta ka jirta wax laga qabtay u baahan yihiin ilmaha aad tawadarsan in nafaqa lana soo gaaran jecelnahay wallaahi waa waa wasaaradda caafimaadka haddii ilmaha iyo maatada oo soomaaliyeed aan tuulada ku nool wax nasoo gurmahaan waa u baahannahay inay wax nala qabtaan inta badan xilliyada kuleelaha ayaa waxaa dilaaca xanuuno badan uu ka mid yahay shuwanbiyoodka kuwaasi oo soo rita carruurta iyo dadka da-da ah
mahadsanid cabdi weli beeraleyda tuulada maandheere ayaa walaac ka muujiyey cayayaano baabi'inaya dalagyadii u beernaa wariyaha iyaga maryame shii cabdi ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaysa
beeralaydii ay beerahooda biyaha ka baxeen ayaa ka cabanaya cayayaan kala noocnooc ah oo saameyn ku yeeshay beerihii ay beerteen waxaana ay sheegeen in beeraha qaar ay beeran yihiin soddon maalmood halka kuwa qaarna ay sii marayaan siddeetan cisho balse cayayaan uu faraba-an ku hayo siid nuur ibraahim oo ka mid ah beeralayda tuulada maandheere ayaa reediyo isnahay u sharxaya nooca cayayaanka aafeeyey beerahooda beeraha maanta tacabnay waxaan ku tacabnay digir geley sisin yaanyo qaarkood geleyda waa fagatay waa badbaadi qaarna waxaa ku dhacay cuncun iyo gubato cuncunku wuxuu yahay mid gunguno oo cagaaran iyo mid oo dawfiiq ah ayaa sisintii naga haayo iyo qaar kale oo ah dhul socod la dhahaa ayaa geleedii iyo digirtii naga jaraawo beeraha way kala yihiin mid doomayo midna godwaay midda godka haddana tacab waxay ay jiraan soddomaad ilaa iyo afartamaad midii horeysna lixdamaad iyo siddeedmaad ay kala ordoosaa maadaama hadda kuwa cudurka haya waxay yihiin kuwa soddomaadka ah oo hadda la tacbay digirta iyo sisinta iyo yaanyadaba cudurkaas wuxuu u badan yahay sida haweenkii u badan yahay haddaa urax soo kulaato xoogaa meel u galgalaa laakiin haweenkii cunugu zaa'id uu yahay wallaahi aniga hadda qur'aan ayaan ku tacaalnay hadda kuwadnaa waan wax kaloo ohaa in ku awoodna ma jiraba waa jiraa ninkii xoogaa tabar u ahaayo in wax kusoo gadsantas ay kububsada waa buuse kii tabar haaninna diinta ilaahay u kaashtawa qur-aano iska geystawaa wasaaradda beer waxaan ku codsanaya inay naga soo gaaraan gunugunuugaas iyo cudurkaas naga haayo koortageedii sida daawooyinka iyo wixii lagu buufi lahaa haamoominkii lagu buufi lahaa inaana siiyaan haddii ka heli karno beeralay badan ayaa xilligan ka cabanaya cayayaankan ay sheegeen in uu u badan yahay xilliyada habeenkii iyadoo aysan jirin sumo tayo leh oo wax ka tari kara cayayaankan beeraha waxyeeleynaya waxa uuna intaasi ku daray dhammaan dalagyadii ay beerteen inuu dhibaateeyey isagoo ka codsaday wasaaradda beeraha hirshabeelle iyo maamulka gobolka shabeellaha dhexe in ay la soo gaaraan sumaha beeraha iyo haamihii ay ku buufsan lahaayeen
qaar ka mid a ganacsatada magaalada jowhar ayaa ka hadlay doorkooda ku aadan dayactirka waddooyinka burbursan ee magaalada tan jowhar wariyaha iyaga cabdicasiis xasan cabdulle ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaya
qaar ka mid ah ganacsatada magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ka hadlay sida ugu wanaagsan ay shacabka ku dhisan karaan waddooyinka si loo qurxiyo bilicda iyo horumarka deegaanka iyagoo soo hadal qaaday dayactirada ka socda waddooyinka qaar ee magaalooyinka maamul goboleedyada gaar ahaan magaalada beledweyne oo si isalqaan ay u dhisanayaan shacabka halkaasi ku nool waxayna sidoo kale hay-adaha maamulka hirshabeelle iyo qurbajoogta ugu baaqeen in laga qayb qaato dib u dhiska waddooyinka magaalada jowhar oo burburka muuqda sababto ah wadada laamiga aan ku ganacsano hanti wadaag jowhar waa aragteen say u taallo dadweyne waxaan ka codsanaynaa kiina ugu yara cirbadda wareejinaya kiina ugu roon inaa iskaalmaysataan oo ka fariisataan oo waloo istaago war bulsha u istaaga ah oo ganacsatada gobolka shabeellaha dhexe shirkadaha hay-adaha ii sheeg maxaan ku raha qurbajoogta waxaan ka codsanaynaa in waddadan waa ku rafaadna ganacsiga dhan walbo mootooyinka way gudoomayaan baabuurta halisa ku jiraan qaaba waxu soo gashanaa la'anahay waxaan idinka codsanaynaa waddadan saa ugu shaqay lahayn ama dad dalkiisa dhisto dadka gobolada kale aan ka maseerno anaga aan dhisanno aan istaagno reerjohor reerjohor hal istaago hal istaago raxmatullahi barakaatu anigu ah cabdullahi cali rooble ka mid ah ganacsatada jowhar waxaan baaq u dirayaa ganacsatada iyo shacabka iyo in weliba qof dadkii wax ka geysan karo waddadan jididka maalintii afar afar laad saac mootooyin ay ku gudoomaan hooyooyinku ay ku kala jabaan ilmihii way ku rafaadeen badeecadihii way ku daataan marka ummadda soomaaliyeed waxaan wacyigelinaynaa khaasatan reer jowhar ganacsatada iyo dhan weliba hay-adaha iyo shirkadaha inay waddadan gacmaha aan isqabsanno oo anaga iskeen aan u dhisanno dadka soomaaliyeed waxaan ka codsan lahaa meeshaan inaan anaga iskeen aan u dhisanno ganacsatada gacanta ay isqabsato oo si iskeen aan u dhisanno meeshaan hadduu leeyaraa insha allah waxyaabaha kamid ah duruufaha kan waxaa kamid ah waa dhaba burburka dhabiyo eber eh iyo wadooyinkii unaga xiran marka saas ajligeed waxyaabahan kuleta masaa'ibtan socoto waxaa keeni kara waxyaaba ana gacantana ku kaysanay cumar cali degan degmada jowhar kana mid ee ganacsatada ku dhaqan degmada jowhar ganacsatada iyo dadweynaha waxaan u sheegi lahaa in aan waddooyinka aan dhisanno dadkiiba noo imaan karaan annakan alaabma degsan karno oo dadkii maalin walba jaajanka gudoomaysa waddada islaan uur ah cunugga yariiska rafaadan ku qabnaa qurbajoogta reer juhar iyo ganacsatada iyo shacabka inay isqabsadaan ee wadooyinka ay dhistaan waa arkay reer hiiraan say u dhistaan wadooyinkooda waxa waa anaka ma ka xumin markii ma naga hanti badno ee ma naga siyaasad badno waxaan sheegayaa in ganacsatada iyo shacabka in aan ku soo baraarugno in aan wadada dhisano burburkii dalka ka dhacay ayaa inta badan saameyn lixaad leh ku yeeshay wadooyinka muhiimkuwa isku xarka deegaanada gobolka hirshabeellaha dhexe inkastoo maamulka hirshabeelle ay dayactireen qaarkood haddana waxaa jira codsiyo ay gudbinayaan ganacsatada iyo shacabka jowhar oo ku aadan dayactirka iyo dhismaha wadooyinka caasimada hirshabeelle ee jowhar
ganacsatada shidaalka ku iibiya magaalada tan jowhar ayaa ka hadlay saameynta ay fatahaadaha ku yeesheen ganacsigooda bariya iyaga xaliima cali ibraahim ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaysa
tan iyo intii ay xirneyd wadada xidhiidhisa magaalada muqdisho ee caasimada hirshabeelle ee jowhar waxaa sare ukaca ku yimid badeecooyinka lagu iibiyo suuqyada jowhar taasina waxa ay dhibaato ku noqotay dadka danta yar ee muruqmaalatada ah yuusuf cabdirasaaq yuusuf waxa uu ka mid tahay ganacsatada suuqa ku ibisa shidaalka iyo bisiinka waxa uuna sheegay in qiimaha shidaalka aada u sareeya intii ay xirnaayeen wadada jowhar iyo muqdisho wuxuuna sidoo kale sheegay in waqtigaasi ay ku dhoweyd in goobaha lagu iibiyo shidaalka ay gebi ahaanba albaabada isugu dhuftaan balse hadda sidii hore uu ka wanaagsan yahay maasha allah hadda aad iyo aaday ugu yeeshteen saameyntii fasahaadaha waxaa dhacday in maxaa dhihi jira magaalada meelaha qaar oo loo xiro shidaal la-aan darteed oo shidaalkii halkii liitar oo gaaro qiimihiisa labaatan iyo saddex kun iyo labaatan iyo labo markii hore oo wadadan uu furnaa jirto fatahaadaha iyo intaysan dhicin oo la gedi jiray liitarkiisa lix iyo toban laakiin waxaa dhacday markii fatahaadaha iyo wadooyinka ay xirmeen in liitarkii la gado labaatan iyo saddex kun ilaa labaatan iyo labo oo la kala gado oo meelaha qaarna laga waayo laba biri aa la gadi jiray hal doolar ninkii oo wato halkii liitar oo basiinka ah ama naftada lagasii jiraa jirto maasha allah macaamiisha way kala fiican yihiin dadka nin waxaa jiro everday sometimes magaalada dhexdeeda ka shaqeeyo oo macaamiil kale ay ku xirantahay sida bajaajleyda kale ama baabuurta yacni iska yariisko oo dadka u shaqeeyo kale dadkaas waa ku qasban yihiin halka doolar ama labaatan labada maarkaas la gadaa inay ku gataan waa ku qasban yihiin laakiin in badan dadkii kale oo adiga shaqadooda marna helaayay marna waynayay marka waxay ku qasbanaadeen ayagana inay baabuurtoodii iyo waxooda ay xareystaan xaafad joog noqdaan ee shaqalaan ay ku dhacdaa dhacday calaashaan annaga shaqadeen hore u socweysa soomaha markaas annaga markaan liitarka gadeyni maxaa la dhihi jiray toban iyo maxaa la dhihi jiray lix liitarka markaan gadeyni annaga muqdisho waxaana laga soo sii jira markaas liitarkii waxaana laga soo sii jira canshuur iyo jidkii oo xun darteed tuminix anaga markaa gadeyna toban iyo maxaa la dhihi jiray waxaana laga soo sii jira iyo afar aan muqdisho aada soo qaadayna halkii liitar labadaas kuna ku jirtay oo aan u qeybi jirnay annaga xoogeena iyo maxaa la dhihi jiray iyo canshuuraad iyo wixii kaloo baxaya baabuurkii soo qaadaya iyo labadaas kuna aan aan aan ka dhex raadin jirnay laakiin markii xamar ay naqatay in oo shidaalkii laga waayo oo keenistii muqdisho ma laga weynin raqiisoo kasii ahaa laakiin keenistii wadada oo lasoo maraya adkaatay marka fuuskii waxaa wadada ilaa iyo joor ilaa muqdisho aan lagu keeni jirin muqdisho waxaana laga soo sii jiray halkii fuus boqol iyo shan doolar joor waxaan ku keeni jirnay markaas boqol shan doolar muqdisho markiina laga soo siiyo boqol iyo konton inuu qaadan jirtay ilaa ijoor inuu nagu yimaado halkii fuus waxaan ku qasbaneen annagana boqol konton markuu nagu yimaado inaan boqol lixdan aan gadno aan ku qasbanay markaas calaashan shaal maba la haysaninba nin kastaba shaqadaada iyo maxaa la dhihi jiray kasta markii meesha ku imaanaya ku ciyaarin ku jiray waxba naf leh hadda ma ku jiri jirin markaas faa'iidada khasaare u badneed faa'iido hadda oo laga soo saari jiray oo hadda oo cad markaas sidaa la-aan jirtay ma jirin waxaa ku qasban tahay kastamarkii iyo dadkii inaa wanaajiso wax annaga oon faa'iida hadda aan ka doonayn ma ahayn oo dadkii maxaa la dhihi jiray iyo konton iyo boqol iyo lixdan ay nagu tegi jirtay marka faa'iido oo sas u ballaaran annaga maaba ka heli jirinba marka nin kasta waxaa isdhiyeen marka waan gartay bal marka intaasi kasoo tagno ka waran qiimaha hadda uu joogo ee shidaalka ma qiimihii hore ma ku duwan yahay mise maya hadda qiimihii hore aad u aaga duwan yahay waxaa la helay wada wareeg oo inkasta iidan naftirkeeda ay dhib tahay oo markii hore tumiin lixda la gadaayo oosan gaarin hadda liitarkii waxaa la gadaa sideed iyo toban kun oo shilinka soomaaliga ah la gadaa ganacsatada qaar ee iibisa shidaalka ayaa waxa ay albaabada isugu dhufteen goobihii ay ku iibin jireen shidaalka taasi oo sababtay in shidaalka uu aad u sarakacay balse waxaa hadda ay heleen waddo uu soo maro shidaalka iyadoo aan weli laga dareemin qiimo jaban maadaama gawaarida ay soo maraan waddo wareeg ah aan la helin waddo toosan oo jowhar loo soo maro
qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa banaanbax cabashaa ka dhigay maanta gudaha xirada ifo ee dalkaasi wariya iyaga cusmaan cabdalla cusmaan ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaya
waxaa xeryaha qaxootiga dhadhaab gaar ahaana xerada ifo ka dhacay banaanbax cabasho ah oo looga soo horjeedo xaalada nololeed ee dadka ku jira xeryahaasi kadib markii ay hay-adaha samafalka hoos ay u dhigeen adeegyadii raashiinka ee la siin jiray dadkaasi dadka qaxootiga ayaa sheegay in bishiiba mar la siin jiray adeegyada raashinka balse hadda la siiyo labadii biloodba hal mar waxaana sidoo kale ay sheegeen in xarumihii caafimaadka la xiray islamarkaana la kala diray dhakhaatiirtii caafimaadka ee xeradaasi ku sugnayd macalimiintii iskuullada wax ka dhigi jiray ayaa la dhimay iskuullada qaarna waxaa dhigta laba kun iyo shan boqol oo arday balse waxaa hadda jirta in saddex macalin oo keliya ay waxbari doonaan kun iyo shan boqol oo arday taas oo ay dadka sheegeen in ay keentay cabashadooda waalidiin fara badan oo soomaali ay u badan yihiin ayaana ubadkooda xilligan waxaa soo wajahay xaalad adag oo dhinaca waxbarashada hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa hoos u dhacan ku yimid gargaarkii la siin jiray qaxootiga ku micneeyey dhaqaale la-aan lasoo daristay hay-adaha samafalka islamarkaana dhaqaalihii ay horay ka heli jireen wadamada iyo weliba hay-adaha deeqbixiyayaasha aysan xilligan ka helin taas oo keentay in hoos u dhacan uu markaasi saameynta xoogan ku yeesho qaxootiga ku nool xerada dhadhaab in ka badan laba boqol iyo toddoba iyo toban kun oo qaxootiya ayaana xilligan ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyada oo in ka badan boqolkiiba sagaashan ay yihiin dad soomaaliya inta badan gargaarka hakadka ku yimid waxaa sababta loo aanaynayaa in xanuunka safmarka ee covid sagaal iyo toban uu saameyn ballaaran ku yeeshay wadamada ugu dhaqaalaha badan dunida
mahadsanid cusmaan weli waxaad dhegaysanaysaan warka habeen idaacadda isna ee magaalada jowar markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta sarifka iyo suuqyada ee warka habeennimo waatan wariyaha iyaga xaliima cali ibraahim oo inoo soo jeedisaa
mahadsanid cabdiwahaab cadow maxamuud dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar boqolka dollar waxaa suuqyada jowhar la kala sarfanayaa laba malyan lix boqol kun oo shilinka soomaaliga basal caddaha waxaa kiiladiisa la kala iibsanayaa soddon iyo sideed kun oo shilinka soomaaliga nuskiiladiisa waxaa la kala iibsanayaa sagaal iyo toban kun oo shilinka soomaaliga rubiciisa waxaa la kala iibsanayaa sagaal kun oo shilinka soomaaliga tuminkiisa waxaa la kala iibsanayaa afar kun oo shilinka soomaaliga halka xabacambo waxaa suuqyada magaalada jowhar la kala iibsanaya afar kun oo shilinka soomaaliga halka labadiisa xabo la kala iibsanayo sideed kun oo shilinka soomaaliga dhegeystayaal waa nagcinta xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar ee warka habeennimo
aan halkaas kaga gudubno dhegeystayaal xubinta sarifka iyo suuqyada ee warka habeennimo markana akhbaaraadka dibadda khubarada w h o ee baaraya asalka covid nneteen ayaa loo diiday inay galaan dalka shiinaha koox ka socota hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa loo diiday inay galaan dalka shiinaha kooxdan ayaa ujeedkoodu ahaa in ay baaritaan ku sameeyaan halka uu ka soo jeedo xanuunka covid sagaal iyo toban oo dabayaaqadii sannadii laba kun iyo sagaal iyo tobankii ka dilaacay dalkaasi kadibna ku faafay dunida inteeda kale hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o oo ka hadashay arrintan ayaa sheegtay in kooxdii ka socotay loo diiday dalkugalkii ay ku tegi lahaayeen dalkaasi shiinaha beijing ayaa horey u ogolaatay baaritaan lagu sameeyo xanuunkan kadib wadahadallo bilo socday oo ay la yeelatay w h o bishii diseembar ee sannadii laba kun sagaal iyo tobankii ayay ahayd markii ugu horreysay ee xanuunkan lagu arkay suuq ku yaala magaalada wohan ee dalkaasi shiinaha agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o tedros adenom ayaa sheegay in uu ka niyad jabay in shiinuhu aanu weli soo saarin ogolaanshaha dalkugalka ee kooxda ka socota hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o w h o ayaa koox ka kooban toban qof oo baarayaal caalami ah u diyaarisay in ay xog buuxda ka keenaan asalka xanuunka korona iyo waxa dhaliyey in uu aadanaha u soo tallaabo horey ayaa loo shaaciyey in baaritaankaasi uu bilaaban doono bisha janawari ee sannadkan laba kun kow iyo labaatan ugu dambeyntiina dhegaystayaal dowladda nigeria ayaa dabayaaqada bishan sugaysa xirmooyinkii koowaad ee tallaalka covid sagaal iyo toban dowladda nigeria ayaa dabayaaqada bishan waxa ay sugaysaa xirmooyinkii koowaad ee tallaalka covid sagaal iyo toban taas oo qayb ka ah qorshe ay dowladdu ku tallaalayso sannadkan afartan boqolkiiba dadka dalkaasi ku nool xirmooyinka koowaad ee ay helayso nigeria oo gacan ka helayso barnaamijka hirgelinta tallaalka ee covakis ayaa ka kooban boqol kun oo ah tallaalka ay farsamaysay biviser bontage nigeria ayaa sheegtay in marka ugu horreysa ay tallaali doonto shaqaalaha caafimaadka hogaamiyaasha dalka iyo dadka uu xanuunka haleelay ee waayeelka u badan tallaalkan ayayna dowladdu sheegtay inuu ku filnaan doono labiyo afartan milyan oo ruux oo dalkaasi u dhalatay nigeria ayaa diiwaan gelisay in ka badan boqol kun oo kiis tirada dadka nigeria ayaa gaaraysa laba boqol oo milyan oo qof waana dalka ugu dadka badan qaaradda afrika hay-adda caafimaadka adduunka iyo barnaamijka hirgelinta tallaalka ee cofakis ayaa dejiyey qorshe buuxa oo dalalka saboolka ah looga gacan siinayo inay helaan tallaalka covid sagaal iyo toban koonfur afrika ayaa iyana dhowaan shaacisay inay helayso tallaalka xanuunka korona dalalka afrika ayaa welwel ka qaba in ay heli waayaan saamigooda tallaalka maadaama dalalka hodanka ah ay dhaqaale badan ku bixinayaan sidii ay bulshooyinkooda u gaarsiin lahaayeen warkii oo aad dhegaystayaal caawa kala socoteen idaacadda isna ee magaalada jowhar idinla socodsiinaya anigoo cabdiwahaab caddow maxamuud islamarkaana inoo farsamayna injineer zaki waa inagaynta ciddii warka naga seego waxay dib kaga daalacan kartaa websaytekeenna raadiyo isnaay doodesow